dalkiidinka qarsi wey dadyow kala wadaa qoqoban
bismi illaahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalka raadiyaha cadaado idiin soo gaaraya waa ku soo dhowaada barnaamijka xulashada wareysyada oo habeen kasta hadahan kale aad maqashaan marka laga rabo habeenimada jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslax altabliiq alshabaab telefon jadiid alshiik majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya saylixiya iyo qaar kalon hadda aan tirin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidigayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoobaluud fircoon silicii ku dhacay halkiiba ay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sdn ssnm uncsb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliyo yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliyo yaynaan ka noqon dayno admigae dibu taliyo yaan layna odhan wadadan jirine
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo sabdi axadda soo gelayso taariikhna ay ku asteysan tahay toddobiy labaatanka bisha afraad ee abril sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda darajo koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay goona ka gaartay rag fal dambiyeedyo ka geystay magaalada gaalkacyo oo ay xarunta gobolka mudug waxaan goor idiin soo gudbin doona faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ayaa maanta magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka koonfur galbeed ku qabtay doorashada kursi ka badan golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaan goor idiin soo gudbin doona saaxiibayaal xubinta la doortay qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in caburunta siyaasiyiinta mucaarad ku ah dowladda federaalk soomaaliya ay ka tarjumayso dowladlaan xilligan ka jirta waddanka waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiib yaal khudbadheer uu jeeshay qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan saaxiib yaal waxaa qayb ka noqon doona maamulka gobolka hiiraan ayaa digniin u diray dadka aan ka tirsanan ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka isla markaasna hubka ku dhex watay magaalada badweyne ee gobolka hiiraan militariga iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo qolooyinka kaleo ciidankaahu waxay u xil saaran yihiin inay daafaha magaalada ka difaacaan dinintaasi ayaan idiin soo gudbin doona saaxiib yaal waxyaabaha kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona magaalada caasimaddaah muqdisho ayaa maanta waxaa laga dahafaray shirweynaha xisbiga himilo qaran ee u hogaasho madaxnihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waad maqli doontaan goorow wasaaradda boostiiska siinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay ku dhawaaqday in dib ula soo wareegtay xaruntii telefoonada waddanka waad maqli doontaan goorow qodobada kale barnaamijka caawa idinku haya waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi din ayaa maanta magaalada garowe caasimadda puntland waxa uu ku qaabilay webta ka socda dowladda u k kadib markii dhowr asbuuc uu dalka kenya kulmo kula qaadanayo xubno ka tirsan beesha caalamka waxay ka wada hadleen ayaan gorow idiin soo gudbin doonaa dowladda maraykanka war-saxaafada soo saartay waxay ku sheegtay in dagaalyaano ka tirsan kooxaha daacish iyo al-shabaab ay ku dishay meelo ka mid a deegaanada maamulka puntland khasaare ayay soo saartay waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibiila warka ku dambeeyey qodobadaas wixii soo kordha xumatii kalamaan qaybaha dambe barnaamijka caawa wax ku dhegaysan doontaan heesta qodobadaasi wuxuu nagu soo korhaya barnaamijka caawaad ku dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray halkana ka tabi doona anigu xasan cumar axmdiraxim saxiifa iyo barnaamijka ii farsameynaya waa mar kale iyo xolashada waraysyada dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaawaayahay kulan wacan wanaagsan ilaana saaxiibayaal kusoo dhada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan ayaa maanta wuxuu ku dhawaaqay in gam ahaanba uu baaqdo kulankii maanta ay yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sababtoo kulankaas uu ku baaqdo ayuu waxa uu ku sheegay inay tahay korablaan kadib markii xildhibaanada ay soo xaadiri waayeen kulankaasi gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo sidoo kale waxa uu sheegay in kulanka golaha shacabka maanta xildhibaanada soo xaadiray ay gaarayaan xildhibaan oo keliya iyadana uu sheegay in xalay uu ku wargeliyey xildhibaanada golaha shacabka in maanta uu jiro kulankii golaha shacabka islamarkaana laga doonayo inay kasoo qayb galaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ugu baaqay inay soo xaadirin kala fadhiga islamarkaasna sharciyo badan golaha shacabka ay horyaala
saacaddu waa laba iyo tobankii goornimo tirada xildhibaanada soo xaadirtay waa boqol iyo sideed iyo labaatan kooramka annaga ma dhammaan sharciga maanta inoo yaalana waa sharci aada muhiim u ah dalka marka insha allah waxaan rajeynaynaa fadhigan fadhiga xiga xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa inay kooramka soo dhamaystiraan maanta hawshaanada halkan ay ku dhamaateen
maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo ka qayl dhaaminayay kulamada baaqanaya ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee maanta ka qayb galay kulankii baaqday ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa iyaguna dhankooda warbaahinta la hadlay waxaa sababeen waa dareemi kartaan xildhibaanada badankooda waxay jiraan xaflad sheekh shariif oo lagu furaayo xisbigiisa ilaaha idinku dhaarshee annaga waxaan lacag u qaadannaa waxaa waaye shaqadeenna lacagaan u qaadannaa dadka maanta ka maqasha lacagta ay qaadanayaan xaaraan miya ma xalaal maxaan dhahay xalaal wa ani waxaan dhihi lahaa xaaraan wa waxaa waaye dan oo waxay u badan yihiin oo gaar ah shaqadii loo igmadana kan waaye saa ka warqabtid baarlamaankan waajibaadkiisa waa gudan waay waxaa jira xildhibaano hadda dibadda iska jira oo shaqadooda aan qabanayn maalinaba diyaaradaan soo raacay nairobi anoo usoo socdo maxaa la dhahaye xamar markaan fasaxa ka soo laabtay mar aan baxay waxaa diyaaraddii la saarnaa qofkii dhahay waxaan maqanahay toban bilood ninka toban bilood maqan oo shaqadan ka maqan oo loona soo doortay in maxaa la dhahay ummaddiisa wax u qabto waa arrin aad u qorxan waay markaan waxaan leeyahay mas-uuliyadda waxaa lalahay annaga waana saaran tahay shacabkeen matalaynaa mar walbana haddana waxaa la eedeeyaa mas-uuliyiinta ugu sarraysa mas-uuliyiinta ugu sarraysa waxaa ka horeeya baarlamaankan eedinkaa ka horeeya ma aha in farmaajihii kheyradleed la eedeeyo baarlamaanka waa eedeysan yahay saa ka warqabtaan laba qaybood u qaybsan yahay mar walbaba waa kuwo wasiiro maxaa lalahay waxaa ku jira wasiiro ah oo xukuumadda difaacaya iyo kuwo wasiiro doonaya oo mar walbaba ayagana mucaarad ah ay marka goor haddii wasiiran laga dhiga xukuumadda waa difaaci lahay wardano gaar ha fiirinina dalkiini dadkiin wax u qabta xaaladda hadda lagu jiro waa la socotaan nasiib daro waay boqol iyo labaatan iyo siddeed qof inay maanta inta ay joogto inta kalena ay jiraan xafladda oo lagu daafuraayo maxaa lalahay xisbigaas himilo qaran nasiib daro aad u weyn waay baarlamaankaana sidiisaba si hadda idin sheego waay qaar wasiiro oo xukuumadda ku jiro markii xukuumadda wax laga keeno waa difaacaya kuwana wasiiray raadinayaanoo waxa waaye mar walbaba maxaa lahaa iyagoo wasiiradaas dana gaara ay wata ayay mucaarad yihiin haddii wasiir laga dhigana saas oo kale waa kuwo kala maalna waa jira oo isku mabda ahayn oo kala maqan markaan walaalayaal waxaan dhihi lahaa isku maal noqda mar walbaba dalka shacabkaa ka weyn ninka maanta inta imaanin oo maqan xaflad ku maqan waxa waaye lacagta uu qaadanaya xaaraan waa markaan waxaan soo jeedinaa inay maxaa la dhahay ilaahay ka cabsadaan ummadda ay u shaqeeyaan hadalkaygana meeshaan kusoo
saxaafadda sharafteeda waa maxay tihiin sidaa la socotaan maanta kooramka waa uu buuxsami waaye ujeedka uu buuxsami waaye koley waxaa weeyaan mas-uuliyad daro oo waxaa weeyaan iyo iyo garasho la'aan qaar ka mid ah ee mudanayaasha ee baarlamaanka ama xildhibaanada ah ay ay ay waajibaadkoodii garan waayeen waxaa loo balansanaa in laga doodo company low ama sharciga hinta sharciyeedka shirkadda oo akhrintiisii labaad waxa waaye la geli lahaa maca alasaf qaar waxaa laga yaabaa inaysan dalkaba ku sugnayn hoolo kale ay ku mashquulsan yihiin qaar dalka gudihiisa waxa waaye inay joogaan ayagana hoolo kale ay ku mashquulsan yihiin by the way waxay isugu soo ururaysaa un mas-uuliyad dar inay tahay sababtoo ah waxa xuquuqda lagu qaato ama ninka xildhibaanka uu gunada u qaato maanta wadooyinkan shacabkii waxa weeyaan looga xaniibay waxa weeyaan inuu kulankan dhaco marka kulankii haddana haddii la yidhaahdo kooram la'aan uu buuxsami waayo marka waa ayaan daro dad daraad waxa weeyaan ku eedeynayay xukuumaddii ayaa ka maqan oo xukuumaddii ayaa kooramkii ku ciyaartay laha waan waan waan ogeyn laakiin maanta dadkii ma hayno iyagii laftirkoodaanan hayninba ee- ee- ee meelay ka baxayno marka waxay la tahay xildhibaan waa xildhibaan mas-uuliyadda ugu horaysana waa matalaadda ee- ee shacabka iyo korjoogtaynta howsha ee- ee xukuumadda iyo la xisaabtanka xukuumadda intiiba waxay la tahay in maanta waxa weeyaan aan gabnay aniga si gaar ah cidna waxa weeyaan mas-uuliyadda ama ama dusha uguma tuuraayo laakiin ee, qofka isagaa la rabaa mas-uuliyaddiisa ama wax la yidhahdo inay hagto damiir inuu hago qofka isagaa loo baahan yahay uu damiirkiisa keeno uu yaqaano waajibka loo doortay cudurdaar waa la aqbali karaa qofka in duruufo adag waxa weeyaan ay ay ay ku xiran yihiin laakiin qof dalkii jooga oo wax cudurdaara waxa waa aanan lahayn ee aan wax micno u arkin marka laga hadlaayo shuruucdii dalkan muhiimka u ahaa ee socodsiin lahaa xukuumadda howlaheedii socodsiin lahaa sidaan la socotaan sharciyada waxa waaye ama shuruucda waxa waaye wasaaradaha garbay u yihiin garbihii ay ku duuli lahayd waaye haddii marka aan la ansixinin iyagii ama aan laga shaqaynin oo waajib aan la iska saarin xukuumad lala xisaabtami karo qaab lala xisaabtami karo aan koley ma fahmi karo oo su-aasha aad weydiiso maxaad u qaban weyso jawaabta xigta waxa weeyaan sharcigii arrintaa u xayirneed waxa weeyaan lama hayo oo weli lama ansixin marka sidaa darteed waxaan rajaynayaa xildhibaanada sharafta leh inay dib isugu laabtaan intaanay xukuumad xisaabinin iyagu inay isxisaabiyaan waajibkoodii ummaddan ay u idmatayna waxa weeyaan ay ay gutaan isla markaana aysan dhicin waxa maanta dhacay oo kale oo ah kalfadhigan ee, ee, ee, waa markii waxa weeyaan saddexaad ama afaraad waxa weeyaan uu baaqanayo una u baaqanayo waxaan micno lahayn marka damiirka hanahagaan leeyahay aad iyo aad ayaad u maanta way taariikhdu tahay toddobiyo labaatan bisha afraad laba kun iyo sagaal iyo toban Ee, saad la socotaan waxaa na horyaalay sharcigii ee, shirkadaha Ee, runtii oo ah sharci muhiim u ahaa waddankan Ee, maxaa la yidhaahdaa hase yeeshee ee, kooram la-aan dhacday Ee, kooram la-aantana waxyaalaha loo sababanaya waxay tahay in ee, xildhibaanadii iyagoo magaalada ku sugan haddana aysan imaanaynin waajibaadkooda aysan- aysan gudanaynin Ee, runtii haddii la dhihi lahay maanta een, ajanda ee, ka duwan maxaa la yidhahdaa kan oo ama ama xukuumad ama een, xasrad abuurayo hadduu jiri lahay waa soo dhooban lahaayeen laakiin xildhibaanada waxaan leeyahay runtii een, inay ilaahay ka codsadaan waajibaadkooda ay gutaan Een, maxaa la yidhahdaa magaaladu waa dhooban yihiin Een, marka kalena waxay yidhaahdaan maxaa la yidhahdaa een, baarlamaankii waa baaqday oo ajanda ma laha ajandaha maalintii la keenana haddaysan macnaha een, aysan maxaa la yidhahdaa aysan aysan ka hadlaynin oo aysan inputkooda iyo waxooda aysan gelinaynin waa nasiib daro Ee, shuruucdu waa waa maxaa la yidhahdaa waa sharci waa sharci waxaan waddanka loo sameynaa waa shuruuc shuruucdaasna waxaa laga rabaa een, ee, maxaa la yidhahdaa xildhibaanada baarlamaanka inay inay ansixiyaan waxyaalaha laga hadlayo waa mustaqbal oo ummadeed Ee, runtii inay mustaqbalka ummadeeda waajibaadkii lasoo saartay oo ku dabaqan inay gudan waayaan horta waa nasiib daro laakiin waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo ee, isniinta hadduu baarlamaanka uu furmo ee, inay inay si degdeg u imaan doonaan ay waajibaadkooda gudan doonaan marka ee, waxaan leeyahay xildhibaan ee, xisaabi kulley maxaa la yidhahdaa inta intaan lagu xisaabin ayaa la yidhi waxaan kaa codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ee, inaad baarlamaanka aad soo kulantid aad timaadid ee, sida aad la socotaan gudiyadu ee baarlamanka ee, runtii shuruucda markii la keeno waxaa loo gudbiya markooda akhrintkooda uu maro guddiyada loo gudbiyaa Ee, ajandayaasha inta badan waxaan maxaa la yidhahdaa ee, guddoonku ma sameeyo ajanda ilaa ay guddiyadu ay kasoo gudbiyaan shuruucda marka guddiyadii waxaa laga yaabaa inay todoba bilood siddeed bilood halkii sharci ay iska haystaan Ee, saas daraaddeed aa loo aaneynaya marmar inay dhacayso maxaa la yidhahdaa ajanda la-aan baarlamanka Ee, runtii shuruuc badanaa loo taalo ee, siddeed iyo labaatan ka badan Ee, shuruucdaas marka waxaa la rabay in la dedejiyo kow Ee, waxaa kaloo jirta waqtiga waa kooban yahay Ee, intuu kooban yahay waxaa la rabay in maxaa la yidhahdaa een, baarlamaanku uu ansixiyo sidaa la socotaan laba sharci keliya hadda gudubtay oo aqalka sare u gudubtay oo, ee, iyo mid saddexaad oo hadda ay aqalka sare ay soo celiyeen oo- oo maxaa la yidhahdaa hindisharciyeedkii isgaarsiinta iyo iyo kii oo xuquuqul insaan keliya gudbay Ee, saa la socotaan Een, mana ahayn annagoo joogna kalfadhigii shanaad in maanta oo laba keliya ee la ansixiyo taas nasiib darro waaye oo waxaan loo aanaynaya dadka mas-uuliyiinta qaada ee xildhibaanada ee, ay ugu horeeyaan marka saas daraaddeed xildhibaanada mas-uuliinta ka ah ee, dib u dhaca baarlamaanka uu ka yimid waxaan codsanaynaa ee, xildhibaan ee, waajibkaadii qaran inaad inaad si degdeg ah ugaartay aad ugaartaysharcigan ee, sidaad la socotaan waqti waqti marxalado badan oo soo maray ee, wuxuuna muhiim u yahay shirkadaha soomaaliyeed wuxuu muhiim u yahay ee, investment in lagu sameeyo waddankan kambaniyada ayuu kala hagaa Een, maxaa la yidhahdaa een, waddankeen waa la socotaanoo ma aysan jirin sharci oo oo hadda lagu dhaqmaayo uusan jirin inkastoo sharcigan markii lasoo sameeyey loo seexraacay shuruuc kale hore u jirtay laakiin amendment lagu sameeyey oo oo la hagaajiyey sharcigan wuxuu wuxuu abuurayaa ee, shirkadaha uu- ayuu ayuu hagayaa kadib wuxuu hagayaa in dhalinyarada soomaaliya laftirkooda shirkadaha waddanka ay kusoo bataan oo investment waddanka lagu sameeyo ay shaqo abuur ay u noqoto marka een, waa sharci muhiim ah waa sharci waddanka muhi- muhiim ugu ah waxaa kaloo muhiim noogu yahay inaan ku- ku biirno maadaama aan ku biirnay maxaa la yidhahdaa east african community aan aan ka mid nahay ee aan ku biirnay maxaa la yidhahdaa hay-adii fomayse iyo wuxuu muhiim u yahay sharcigan in macnaha la baas gareeyo aad iyo aad aan
kulan wacan wanaagsan idin leenahay barnaamijka xulashada wareysyada ayaa dhegeysanaysaa raadiyo cadaado ayuuna idin kaga imaanay saaxiibayaal madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa si kul uga hadlay xaaladda dalka waxauna sheegay in howldowladda maanta jirta aysan mas-uuliyad badan iska saaren xaaladda guud ee waddanka sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay hogaaminayo maxamed cabdulah farmaajo sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ee uu hogaamiyey maxamed cabdulah farmaajo aysan daacad ka ahayn dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab axsaabta siyaasadeed meelaha ay soo mareen iyo meesha ay ku istaageen bilowgaana cusub runtii sharaf weyn ee ii taa maanta inaan ka mid ahay xisbi xisbiyada ka mid ah waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan aaminsanahay wadiiqada ugu habboon oo ama xukun lagu gaari karo ama wax lagu toosi karo inay tahay axsaabta furan waxay suurtagelinaysaa dad kala duwan afkaar kala duwan da kala duwan inay fikir wadaagaan qaran lagu dhisaayo nooma suuro gelin xilligan ka hor walaalkay madaxweyne xasan sheekh aadaan uga mahad celinayaa runtii xisbigan intii aan wadnay waxau ila garab taagnay dhiirigelin aan joogto lahayn inuu maanta ka soo qayb galayna waa uga mahad celinayaa sidaas oo kale walaalkay guddoomiye jawaari oo aan hubo nin khabiir ah aqoon u leh arrimaha axsaabta arrimaha sharciyada sidaas oo kale wuxuu ila garab taagnaay ama xisbiga la garab taagnaay talo iyo toosin iyo dardaaran waa uga mahad celinaha mar kale inuu ka soo qayb galo xafladda walaalkay shii aadan yacni runtii xisbigan wuxuu ku soo kordhiyey wax weyn waa laga yaabaa dadku inay siyaabo kala duwan u fikiri karaan laakiin anani waa la soo shaqeeyey intii aan la shaqaynayo guddoomiye baarlamaan oo ka hambalsan oo ka araki og qarannimada soomaaliya iyo iyo maslaxada qaranka ima soo marin waa ku mahadsan yaha maanta inuu aqbalay inuu naqdo guddoomiyaha golaha dhexe sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhallinyaradii iyo odayaasha gabdhaha xisbigan wakti badan ku soo bixiyey aniga waxaan ahay qofka ugu dadaalka yar ee wakti geliyey wiilal iyo gabdha halkaas u fadhiistay ayagaa halkaan soo gaarsiiyey guddoomiye salaamaal iyo saaxiibadiisa aadaa u mahadsantiin intaas markii aan ka gudbo waxaan wada ognahay xisbi maalin kuma soo kuma soo dhammaystirmo waxaa lagama maarmaana in tillaabooyin isdabajooga la qaado waxaa noo bilaabatay marxalad cusub oo dhismaha xisbiga u galay xilliga ku-meelgaarka ah ee laydiin sheegay ee lixda bilood ah waxaan rabnaa in lagu diyaariyo shuruucdii lagu dhammaystiro lagu diyaariyo golooyinkiisa kala duwanaay shirweynihiisii oo qabsoomo si rasmi oo noogu dhisto insha allahu tabaaraka wa tacaala maxaa dowladnimada soomaaliya u hana qaadi laaba haddaysan jirin axsaab siyaasadeed haddaysan jirin afkaar kala duwan oo inta la isbarbar dhigo la bisleeyo dowladnimada lagu dhiso meelna lama gaari karo marka waxaan aaminsanahay marxaladan sida walaalkay madaxweyne xasan oo ka dhawaatiyey inay tahay marxalad muhiima oo muhiimima dadka soomaaliyeed meesha dowladnimadu ay ka unkamayso waxaan rabnaa inay axsaab noqoto waxay ka unkami jirtay qabiil qabiilku waa waxaan u dhalannay wax mushkilaa ma leh laakiin waxaan rabnaa inay kala duwanaadaan afkaarta siyaasadeed ee qofka uu aaminsan yahay iyo haybtiisa taasoo aan rajaynayno inayna gaarso waxa aan wada jecelnahay oo ah dowlad sharci ku dhisan sharciga ixtiraamta ka shaqaysa karaamada muwaadinka soomaaliyeed ka shaqaynaysa horumarka dalka inay noo dhisanto haddii aan la helin haddii aan la furin aragtida siyaasadeed haddii aan xorriyaadka dadka la damaano qaadin waxaan aaminsannahay inaan wax badan laga bedeli karin xaaladda hadda uu dalku ku jiro dalkan waxaa hortaagan mu'asasaadka dawladda ama institusyuunada ama hay-adaha dawladda oo aan awood buuxda u lahayn adeegii loo idmaday inay qabtaan waxaan ku soo jirnay malaha soddon sano dagaala maskaxdeenna mar walba waxaa laga yaabaa inaysan la soconin xaaladda hadda la joogo oo waxaa ku rajaisgaraysan ay yihiin labaatan sano kor oo wax ahaay waxaan u baahannahay inaan dib u update garayno xaaladda aan joogno qiimayno ka fikirno maxaa ummadda soomaaliyeed dan u ah qof kastoo maanta xil loo dhiibo waxaa la saaray mas-uul waxaa la saaray culays waxa la qaban karana waa koobay yihiin xaqiiqo waay laakiin soomaalidu waxay jecel yihiin inay fursad u helaan ra'yigooda waana wax fiican waxaan aaminsana waa wax u baahan inaan dhiiri gelino xuquuqda dadka diinta islaamkana waa damaanad qaaday dastuurka noo yaalna waa damaanad qaaday waxaan u baahannahay marka inaan ilaalinno qof walboo naga mida ama mas-uul ha ahaado ama qof caadi ha ahaado inuu ilaaliyo xuquuqdaas inay hirgasho mararka qaar waxaa laga yaabaa in qof dhibaato ku dhacdo dad inay dhibaato ku dhacdo inaad tidhaayo ma khuseeyo waa ku khuseeyaa haddaadan meeshaas uga horteginna waxaa laga yaabaa inuu kugu yimaado meeshaada cadli wax ka weyn ma jiraan qof walba oo soomaaliya waxa uu raadinayo waa cadaalad kuraasta waa kooban tahay inta helaysana waa kooban yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay cadaalad baaqeennu marka wuxuu yahay maadaama xaaladdan lagu jiro la rabo doorasho in la aado laba kun iyo labaatanka sidii lagu aadi lahaa in laga shaqeeyo maxaa ugu horreeya dastuurka in la dhammaystiro waxaa loo baahan yahay nidaamka doorasho inuu caddaado nidaam xaqa cadaalada la yska wada arki karo lagu qanacsan yahay confalacti aan keenin ou noqdo mararka qaar waxaa laga yaabaa inaan isnidhaahdo maxaa loo dadejinaa waxaa loo dadejinaa caddaan la-aanta habka doorashadu u dhacaysa iyo wakhtigeeda waxay waxay daciifinaysaa hay-adaha dawladda marka dawladda iyo dadka kale oo siyaasadda inay ka qayb qaataan raba iyo dadka soomaaliyeedba waxaa u fiican xilli hore inay waxaanu caddaadaan okay yaa ka shaqaynaya waxaa ugu horreeya dawladda xisbiyada siyaasadeed dawlad goboleedyada dadka waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka qayb qaataan sababtuna dastuurkan waa kumeelgaas legitimate wuxuu ku heli karaa inuu helo qitaac waasica oo ka qayb qaata oo inbod geliya madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayuu kaasi oo hadalkaasi ka jeedinayay furitaanka xisbiga himilo qaran oo maantay laga daafuray magaalada caasimadda muqdisho islamarkaasna ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka rofesor maxamed sheekh cismaan jawaar iyo mas-uuliyiin kale weli waxaan ku jiraan wararka muqdisho xasan sheekh maxamuud oo ah asna madaxweynaha hore ee soomaaliya ayaa wuxuu idan ku u jeedishay dowladda federaalka soomaaliya kadib markii maanta qodobad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeedishay xafladda daafurka xisbiga himilo qaran uu hogaansho sheekh shidif sheekh axmed oo lagu qabtay maantay magaalada caasimadda muqdisho madaxweynaha hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay inay ogolaato talada siyaasiyiinta dalka islamarkaasna aysan caburin markii ay la hadlaan sidoo kale waxauu sheegay xasan sheekh maxamuud in qof kasta oo ka hadla aragtidiisa la yidhaahdo waxaa tahay qaranduubis ma aha waa wax sax ah oo soconaya isagoon dowladda federaalk soomaaliya ku dhiirigeliyey inay furto saxafadda siyaasadda dalka bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waktiga oo gabagaba ah iyo meesha oo xoogaa diiran hadalladii aan ugu soo talagalay waa waa soo harfajaraya haddii alla yidhaahdo marka ugu horaysa marwa fawsiyo ayaa magaca xisbiyada ku hadashay hambalyadii ay soo gudbisay aan la qabaa iyo guddoomiyihii xisbiga ilays isagana sidoo kale xildhibaankeennii guddoomiye Ee, intaa kadib dhinacayga ayaan u soo gudbinayaa hambalyo buuxda xisbiga himilo qaran oo muddo dheer la sugaayey in uu muxuu maanta la soo gaaro waa xisbi maanta maalin kale oo taariikhda siyaasadda soomaalida meel uga qormaysa waaye gaar ahaan dimuqraadiyeynta dalkan taariikhdaas ayay ku qormaysaa maanta daahfurka xisbiga himilo qaran xisbi dadka haya hoggaanka u ah waayo aragnimo soomaaliya iyo dowladnimadeeda leh oo aanay aada ugu hanweynahay inay wax weyn ku soo kordhin doonaan saaxada siyaasadda cusub ee soomaaliya marka hambalyaan leeyahay guud ahaan intaa kadib madaxweynihii hore mudane shariif sheekh axmed ee ahna hogaamiyaha xisbiga iyo saaxiibkay jawaari guddoomiyihii hore golaha shacabka soomaaliyeed intaba iyo maxaan ku idhahdaa guddoomiye ku-xigeenkiisii mudane jaylaani xildhibaanada ra-iisul wasaare ku-xigeenkiina hore marwa fawsiyo dhammaan waxaan idin leeyahay mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muhimmadda dhismaha iyo hanaqaadka xisbiyada ay leeyihiin mudane jawaari oo qabiil ku ah ayaa ka hadlay laakiin hal qodob oo isagu uu ka dhawaajiyaan rabaa inaan ku noqdo oo aan sii xoojiyo fahamka dadkeenna meelo badan maadaama dhaqanka xisbiyada iyo xisbiyada badan ay nagu cusub yihiin oo mudane jawaari soo uga hadlay kun sagaal boqol lixdan iyo sagaal ilaa kun sagaal boqol laba kun iyo maxaan ku idhaahdaa iyo sagaal iyo toban konton sano ayaa u dhexaysa meeqo qofood oo konton sano ka hor ama codaysay ama xisbi soo hogaamisay ama xisbi ka mid noqotay oo ah qofkii fircoon xubintii fircoon ka ahayd ayaa meeshaan fadhido way fadhiyaan cimrigooda allaha raajiyo laakiin ma tiro badna dadka inta fadhiya badankoodu waxay u badan yihiin dad aan waaye aragnimo badan xisbiyada u lahayn marka in xoogaa ama marka qaarkood waa mucaarad iyo waa qaran dumis iyo waa kan iyo la yidhaahdo muxuu ahaay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaare oo dhankiisa ka hadlay furitaanka xisbiga himilo qaran ee laga daafuray maanta magaalada caasimadda muqdisho wuxuu dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale uu ku dhaliilay in aysan xil gooni iska saaran ammaanka magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaasna waxa uu sheegay in muddooyinka u dambeeyey xaaladda ammaan ay farax kasii baxaysa ee waddanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين مدن مدحوينيه تضواد جمهورية الصومالية من الشيخ شريف أحمد مدن مدحوينيه سديلات جمهورية الصومالية مدن حسن الشيخ محمود مدن أو إيل أو شيد منور قدومي قهري أن قربيس كويستاقي لما مدحظة أحزاب السياسية ميشي جوغان mudanayaasha labada aqal muwaadiniinta qadarinta gaar ah nagu leh dhammaantiinna walaalow iyo walaalay iga guddooma saraan diiran iyo qadarin gaar ah aatayna umjirtaada mudane madaxweyneyaal mudanayaal hori horaan codkayga aan ku biiriyo dhammaan ciddii maarata hambalyadii oo halkan dad badan ka soo tiriyeen ayaan codkayga ku darayaa hambalyo hambalyo hambalyo himilo intaa ka bacdi waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa dhammaan axsaabta siyaasiga ee meeshan ka soo qayb gashay taasoo noo muujinayso bisayl siyaasadeed ku soo kordhay dhaqanka soomaaliyeed iyo dhaqanka axzaabta waa lagama maarmaan axzaab siyaasadeed mabaadii bay ku kala duwan yihiin laakiin ujeeddadooda oo dhan waa isku hal waa dalkaasi bulshada oo la hormariyo iyo dhaqanka oo la dhowraariyo waa ku maxsan tihiin aad baan maanta idin ku ammaanaya arrintaa iyada arrinta xigta mudanayaal waxaa la yidhaahdaa qof meeshii uu ka yimid uusan garanayn meeshuu ku socdana ma garan in yar aan ka yidhaahdo dhaqanka axsaabta badan ee soomaaliya xeerkee uu soo maray halkee baanu joognaa maxaase habboon inaan qabanno axsaabta siyaasiyeed ee badan ku dhaqankeeda wuxuu abaabulmay intii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol afartan iyo shan ilaa afartan iyo toddoba ayay bilaabadeen kuwii ugu horreeyey oo dhismay waxa ay soo shaqeeyeen ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaal oo xukunkii militariga ku weriyay haddaad fiirsano wixii ka dambeeyey intaas waxay keenaysaa waa muddo ka yar soddon sano shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan sano ayaanu ku soo dhaqannay dhaqanka dimuqraadiga ah ee axsaabta badan ilaa lixdan meeyo xisbi ayaa tartamayay oo baarlamaanka iyo dowladaha hoosebe ka soo shaqeeyey ha yeeshee waxaa dhacday in lixdan iyo sagaalkii ilaa toddobaatan iyo sagaal wax axsaab siyaasad la yidhaahdo ma jirin kulligooda waa la laalay tobankaas sano waxaa lagu dhaqaayay waxay ahayd conventions yar oo saddex iyo toban qodob ah toddobaatan iyo sagaal ilaa sagaashankii waxaa bilowday xisbi hal keliya ah oo aan aan mid kale u helin xisbigii hanti wadaaga kacaanka soomaaliya la oran jiray sagaashankii ilaa ma ilaa kun iyo sagaal boqol aliraa laba kun iyo shan iyo toban wax xisbi ah ma jirin oo waxay ahayd isbedbeddel ayaa dhacay shan iyo tobankii juun waa lixdii juun laba kun iyo shan iyo toban ayaa la ansixiyey sharciga maanta axsaabta siyaasadeed lagu dhisaayo waxaana ansixiyey baarlamaankii sagaal waa ku mahadsan yahay madaxweyne xasan iguma dhibin markii waa horumariyay wuu saxeexay waa ku mahadsan yahay hase yeeshee marka waxaan rabaa halkaa inaan ka tilmaamo waxa aan ku soo dhaqannay si dhab ah arrintan afar iyo afar iyo labaatan sano oo ku ekayd lixdan iyo sagaal intaanoo kale dhan waxaa waaye konton sano ku dhowaad afartan iyo sagaal malayn afartan iyo sideed wax xisbi xisbi siyaasadeed ama dhaqan dimuqraati ah oo ah axsaab siyaasadeed ee tiro badan dalka ka jiray ma jirin waxaa un ahayd burbur iyo si kale loo socdo qabiilaysi wasaa'ilay iyo mashaakil kale ayaanu ku soo jirnay alxamdulilah sanad iyo bar xildhibaano shan iyo labaatan qof ah oo aan u saarnay guddi madax bannaan ayaa ka soo shaqeeyey sharcigan maanta lagu lagu aasaasayo axsaab siyaasadeed inkasta oo uu baahan yahay toostoosin haddana waa beyskii oo la bilaabay arrintaa waxaan u sheegaya waxay tahay inaan isu turno isu dulqaadanno waayo hadda waa juun bishan sanadkan aan ku jirno juun lixdeeda ayuu sharcigani saddex jir buu noqonaya waa saddex jir marka saa daraaddeed haddii wadciga maanta aan joogno aad fiiriso aan ku barbardhignay intii aan soo marnay waxaanu joognaa wadcigii axsaabta siyaasiga ay joogeen kun iyo sagaal boqol afartan iyo shan ilaa afartan iyo toddoba marka saa daraaddeed waxaan u baahannahay axsaabta siyaasadeed oo dhan inay yeeshaan aragti guud oo ay ku midaynayaan dalka ay ku midaynayaan dhaqanka sida loo soo celin lahaa dhaqankan axsaabta siyaasadeed oo lagu hogaaminayo runtii markaan idin sheego annaga jiilka aniga aan ka tirsanaa ma jirin muddadan aan idin sheegaya oo kontonka sana ah haddaan ka reebo tii oo aan ka reebo ti xisbiga hanti wadaagga aan ka reebo ma jirin dalka meel ay uga soo baxaan kaader kaaderka hogaaminta iyo kaaderka siyaasadeed meel ay uga soo baxaan ma jirin jiilka aniga aan ka tirsanaa waxaana soo saaray axsaab siyaasa isoolntaa reebay ibtidaa'iga markaan dhiganayo burhasalaan ku dhigtay kontonaad bil kasta isniinta ugu dambaysa waxaa noo imaan jiray komitaatada oo locaal ay dhahaan local committeega oo xisbiya ayaa noo imaanaysay oo nala hadlaysay axad waxaa noo imaanaya s y l way ka sinaayeen arrinta oo bartilmaameedka ay u socdaan xorriyadoon soomaali midayn in nalaga jabuuti ay naga maqan tahay in kaa naga maqan in f d naga maqan waxaasan ayagaanu soo oo waxaad tihiin madaxdii berita waa la yaabi hadda waxaa marka waxaa baaqday in muddadii soo socda haddaa u fiirstaan yaa yaqaana hebel ayaa wax laga dhigay laakiin ma jirin axsaab siyaasadeed oo soo bixisa ka adag waxaa lagama maarmaana hadda oo mahad ilaahay ah inay maanta abuurmayaan axsaab siyaasadeed oo haddana ay isu yeerinayaan oo ay isku goob imaanayaan waa arrin wanaagsan oo bogaadin ah soomaali rajo weyn bay leedahay insha allah intaa in laga socdo laakiin waxay u baahan tahay qorshe midaysan iyo martaa ajendo oo iswaafaqsan arrinta kale aan rabo in martaa meel soke ay iga taabato aan rabo inaan idinku mahadceliyo qof ahaan shaksi ahaan i taabato maadaama aan fursad u helay oo fursad aan ka faa'iidaysan labadii madaxweyne aan la soo shaqeeyey ay isku goob joogaan iyo madax kale xildhibaano badan oo gacan igu siiyey aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa doorashooyinkii labada ahaa oo aan sida daahfuran u wada shaqaynay inaysan iga hor imaanin inaysan ina carqaladaynin inay maaragtaa marmarkuu ah xunu xataa na gaarti raalla ah oo aan yidhaahno marka taa waxaa aan uga mahad celinayaa sida wacan ay igula shaqeeyeen aad bay u mahadsan yihiin arrintaa waxay xasuusisay ama waxay soo celiyeen sheekh shariif iyo xasan waxay soo celiyeen dhaqankii axsaabta siyaasadeed lagu yaqiinay oo uu noo bilaabay allah yraxamu aadan cabdulla cusmaan iyo cabdirashiid jacli sharmaark dhaqankaasaa soo noqday waa arrin bisayl siyaasadeed ku jirtay oo la sameey oo ay sameeyeen taas waa ugu mahad celinayaa shakhsiyan anoo ku hadlaaya dhammaan xildhibaanadii oo markaasi jiray baarlamaanka sagaalaad iyo kuwa tobnaadba mahaday ka gaarto idinkana mahay ka gaarto arrintaa iyada ah haddana sheekh shariifaa bilaabay inuu wareejiyo waxaa la yidhahdaa culimmadii hore markay dadka xirtooda wax barayaan oo ay khaliif ay khaliifayaan waxay dhahaan orodoo waa waa khaliifan tahay gardahayga ku istaagay oran jira gardahay ku istaagmicneed waxaa meesha aan soo gaarsiiyey meel ka shishe gaarsiiye xasan sheekhna wuu ka sii qaaday oo sii yani meel ka sii shishe u gaarsiiyey oo carabtii baa maseyrtay siday u dhaqmeen markii oo dowladii carabta ay yidhaahdeen soomaaliya saa u dhaqantay annagana uma dhaqmayno marka intaas arrintaas waa ku mahadinayaa halna waa iga dardaaran oo aan dharo inaan ula dardaarmo dhammaan axsaabta siyaasiga meesha joogaan dardaarankaasi wuxuu yahay lagama maarmaan waayo axsaabta waxaa aragtida xoogaa biseylkaan lagu yaranbayna axsaabta mucaaradka iyo muxaafid baa la kala yidhahdaa mucaaradka waa la liidaa ma aha ujeeddada axsaabta siyaasiga iyo garaadka wanaagsan ee axsaab siyaasi ku dhaqankiisa dimuqraatiyada ku dhaqankeeda waxa weeyaan xisbiga xaakimka oo markaasi xukunka haya iyo kuwa mucaaradka oo bannaanka ka jooga dhammaantoodii waa inaan ka shaqaynaa inay noqdaan dhaqan dimuqraati ah iyo tiir ka mid ah tiirarka siyaasadeed ee dimuqraatiga inay inaan u aqoonsano oo ay noqoto kulligood inay meel u wada jeedaan marka taas daraaddeed mudan iyo maanta axsaab siyaasadeed inaad tihiin waa xukunka aan ahay laakiin beritu markaad qabataan min fadlakum aqoonsigaasi ha jiro ha yani markaad xaakim noqotona caburin iyo mashaakil iyo la dagaalan iyo inaad naga joojisaan ayaan idinka rajaynaya arrintaas iyo arrimaha noocaas oo kale inaan inaan la fiirin in maarta laga digtoonaado waayo waxay keenaysaa annaga waxaan ogolaanay waxaan dirita positiva la yidhahdo kun iyo sagaal boqolka iyo lixdankii gobonnimada awoodaha gobonnimada oo saddexda laamood saddexda laamood oo si timan loogu qaybiyo oo ah awoodda sharci dejinta awoodda laanka fulinta iyo awoodda garsoorka saddexdaasaa la isku yidhaahdaa awoodaha gobonnimada waa ku siman yihiin madaxweynaha ma xukumo ma xukumo waxa weeyaan dusaatiirta caalamka ayaa waxay u gorteen in madaxweynaha maamuus ahaan madaxa dowladda maadaama uu yahay uu matalaadaa sameeya maaha inuu xukumayo kulligood waa siman yihiin gobonnimada saddexdaasaa wadaagta ha layska ilaaliyo yaan loo horseedin in saddexdaa awood hal gacan ay ku aroorto dhibaatada ugu weyn weeyaan hal gacan hadday ku aruurto waxaa waaye waa recipe for disaster waxaa waaye hubaal dalkaas inuu burburaayo haddii da isku aruurto waayo markii ugu horreysay arrintaas waxaa loo keenay waxay ahayd in kalitalis boqortooyo waxyaabahaasoo dhan zaar iyo lagu soo baxayaa lagu lagu reebay marka ha la ilaasho saddexdaa awoodood war walba inay kala madax bannaanaadaan aysan tartamina ay isbuuxiyaan ayaa lagaba maarmaan ah hadal badan ma raba inaan meesha ka sii jeediyo mar kale iyo mar kale waxaan jeclahay inaan hambalyo ugu- eh, u hambalyeeyo dhammaan axsaabta siyaasiga oo meesha wada yimaadeen is-afgarka ay qabaan si gaar ana ugu hambalyeeyo eh, himilo qaran iyagana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ilaahay garabkiina ha galo hoggaan wanaagsan alla idinka dhigo dhammaantiin axsaab siyaasigeed wassalaamu calaykum guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu kaasaha oo dhankiisa ka hadlay xaaladda ammaan ee ka jirta magaalada caasimada ee muqdisho barnaamijka xulashada wareysidda ayaa dhegeysaneysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa goor waxaa doonaa puntland balse markaan dadyo qubayu ka tegay ee qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubayu ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku usii qurxiyeen weliba iyagu isla quman
markaana magaalada garowe caasimada ee puntland madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni ayaa qasriga madaxtooyda magaalada garowe caasimada puntland wuxuu maanta ku qaabilay wafdi ballaaran ay hogaaminaysa safiirka dalka u k ee soomaaliya ambasador mendefender saciid cabdullaahi deni madaxweynaha puntland oo kasoo laabtay magaalada nairobi ee dalka kenya halkaas oo asbuuci lasoo dhaafay shir uu kula lahaa xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa ka warbixiyay kulanka maanta iyo uu garowe kula qaatay safiirka dalka ingiriiska ee soomaaliya Ee, waxaa ee, maanta oo bisha toddobiyo labaatan aan ugu soo booqday ee, magaalada garowe ee, wafdi uu hogaaminayo safiirka dalka u k oo runtii dal ee, dalka soomaaliya iyo puntlandba saaxiib dheer la ah muddo dheer ka soo qayb qaatay horumarka iyo dadaalada loogu jiro ee, dib u qabashada dalka soomaaliya mashaariic badan oo runtii puntland wax ku oran awda waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan halka ku yeelanay kulan ee, cabbaar qaatay oon uga hadalnay ee, dhinacyada siyaasadda amniga iyo horumarinta intaba ee, waxyaabihii aan ka wada hadalnayna runtii waxyaabo badan oo wax ku oola ahayd iyo ee, dib u milicsi een, een, wixii soo qabsoomay iyo u- sidii loo amba qaadi lahaa marxaladda soo socota ee, sidoo kale waxaa een, een, wafdiga ku weheliyey ee, hay-adda ee, u qaabilsan horumarinta dalka u k dific ee, madaxdeeda runtiina ee, waxaan rajaynaynaa ee, kulamo kaleeto muddada aynala joogaan inaan sii qaadano oo hoos loogu guri do- lagu guri doono sidii wax wada qabsiga ee, puntland iyo taageeradooda ay u ahaan lahayd mid miro dhasha waxaan mar labaad iyo waxaan kusoo dhaweynayaa safiirka oo runtii fursaddan aan u helnay fursad fiican ay tahay ee, waad mahadsantihiin waxaan rajaynayaa barnaamijka xulashada wareysyada ayaa degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanay saaxiibayaal wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya injineer cabdi cashuur xasan ayaa maanta wuxuu la wareegay xarunta taleefanada dalka oo ku taala degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho wasiirka ayaa hadal kooban uu ka jeediyay gudaha xaruntaasi waxa uu sheegay in ugu dambeyn juun tobankeeda sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka uu dib u dhis lagu bilaabayo marka lagu guulaystana dhismaha laga dhigayo xarun tababar oo dhalinyarta soomaaliyeed ay ku soo bandhigayaan hal abuurka la xiriira teknolojiyadda waxaynu taagannahay xaruntii casriga ahayd ee taleefanada ee ay lahayd wasaaraddii boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xaruntan oo la dhisay dhammaadkii sideedmeeyada oo loogu talagalay ahaa jirtayna xarun casri ah oo taleefanada dalkao dhan laga hago dhammaan taleefanada ee magaalada muqdishona xarunteeda halkan ahaa jirtay oo dowladdii jarmalka waagaas ee u dhistay jabaan ee u dhistay een, dowladdii ee soomaaliya saaad u jeeddaan maanta annagaa gacmiheenna ku burburinay teknolojiyadii iyo wixii naloo dhisay iyo wixii ee, ummadda soomaaliyeed isu geysay haddana waxaynu rabnaa dib inaan gacanteenna u- ugu dhisanno ee, isu xilqaanno oo sideedii iyo si ka wanaagsan aynu ku soo celinno saaad la socotaan ee, ee, dhowaanahan wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda waxay ku guulaysatay dhammaan adeegyadii in dib loo soo celiyo caalam ahaan iyo gudahaba in adeegyada dib loo soo celiyo si awdeedna waxaan rabnaa hoos inaan ugu daadejinno ee, adeegyadaas oo aan gaarsiina degmooyinka dalkao dhan meel kasta ay joogto oo aysan ku ekaanin meelo kooban maanta adeegan aynu warta nabadda aynu u joogno waxaynu rabnaa adeeg waa waxay ka mid tahay arinkaas xukuumadda ay qaadatay oo ah in hoos loo dadejiyo adeega ummadda loo hayo sidaa aawadeed waxaanu rabnaa xaruntii hore ee wasaaradda boosada isgaarsinta gaar ahaan dhinaca teleefonada in aynu dayactirno dib u soo celinno adeegyada loo baahan yahay ee u baahan yihiin shacbiga shacab ku dhaqan warta nabadda iyo guud ahaan gobolka banaadir in adeegyada loogu adeego bilicdeedii ee dib u soo noqoto kana qayb qaadato shaqo abuurka dhallinyarada iyo hal abuurka teknolojiyada in maaragtay la sameeyo gaar ahaan waxaynu rabnaa halkan inaanu ka dhigna xaruun u noqoto hal abuur dhallinyarada soomaaliyeed meelay ku soo bandhigi karaan hal abuurkooda inay maaragtay ee noqoto oo casri ah inaynu ka dhigi doonno insha allah mustaqbalka hadduu ilaa yidhaahdo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa kaalinta ay ka qaadatay warta nabadda degma ahaan maamulkeeda iyo ciidanka booliiska ee warta nabadda oo muddaba ka shaqaynayay halkan waxaa deganaa jiray dad i d bsa aya oo fara badan ayaa deganaa meesha aan taaganahay iyo dhabarka dambe oo guriga hortiisaba inta hadda waa laga wada saaray waxaa ku haray in yar oo maaragtay ayaa ku hartay oo u badan maaragtay ciidamada oo runtii qaarkood inta badan ay u joogeen inay sugaan nabadda iyo meeshii inaysan beelaha noqonin aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa maamulka degmada iyo guud ahaan gobolka banaadir iyo booliiska soomaaliyeed gaar ahaan booliiska warta nabadda oo maanta taliyihii oo nala taagan yahay aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa waxaynu rajaynaynaa inta dhimanna wadajir inaynu u dhammaystirno oo hawshan aynu isla qabanno inta yaroo ku hartay oo u hartay inay sii ilaaliyaan meesha ee ku simaan gacanta ee dowladda waxaan leenahay waxaa la soo gaaray wakhtigii danta guud lagu fuli lahaa waxaan idinka codsanaynaa aad iyo aad a umahadsan tihiin intaad soo ilaaliseen intaad soo xafideen intaad maaragtay nagu soo sinteen in ugu dambayn tobanka bisha juun hadduu ilaa yidhaahdo in maaragtay halkan oo bannaan inaynu u nimaadno oo howlihii laga qabto inta ka horaysane howlaha muhiimkaa sida derbiga hore iyo ganjeelada hawshaas way sii bilaaban doontaa oo ma sugi doonto inta qofka ugu dambeeya uu ka baxo laakiin waxaan rajaynaynaa hadduu ilaa yidhaahdo in tobanka juun meeshaan ay noqoto meel bannaan hawshii loogu talagalayna lagu qaba doono marka mar kale waxaan aad ugu mahad celinaa wada shaqaynta wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo teknolojiyada ee u muujisay guddoomiyaha degmada warta nabadda guddoomiye saynab iyo taliyaha booliiska waa aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa waa isla wada shaqay doonaa adeegana waa soo wada gaarsii doonaa waxaynu rajaynaynaa shacbigeenna wanaagsan ee hadda ku sii harayna inay u dhaganugulaadaan awaamirta dowladda oo ah tobanka juun in meeshaan la banneeyo hadduu ilaa yidhahdo adeegana dib loogu soo wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta teknolojiyadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka hadlayay wasaaraddiisna dib ula soo wareegtay xarunta telefoonada dalka ee ku taala magaalada caasimada muqdisho barnaamijka xulashada wareysiada ayaa dhegeysanaysaan raadiyo cadaado ayuuna kaga imaanaya kusoo dhawaada xubintaad ku xiisaha badnida kalamaan
war reer kalamaanow maalin dhuwayta wala iimbayaaniden shalayna jimaawa hayti hata butuka eli bulshida bulshidaya bilaayada tiya buuqisidiyaan teeganya mas wala isbedeli war buuq iyo mashaakil ma jirin shalay iyo daraad iyo maanta milne xaggee ku aragta adugu war nimayow buuqaana wuxuu ka bilowda jidadka xidhan anigu jid la sii xidhaya maahana mid la furaya ma arkin nimayow bulshadu waa dhiban tahay waxbana walaxaa ka daran sidii jidadka looga xirtana dinkana waa ka go'ay war waa saaxatay waana soo toosteene miyaydaan idinkuuna aydaan ahayn war dadku waa wada socdaa haddana waa kala socdaa war nimayow buuq baad ka hadlaysaane bugtii baa weli socota maantana iskeyska tawfiiq dad shacaba ayaa lagu qarxiyey ummaddan meel uma fayaaba qaajaa horay u dilaysa qaraxna ma lagu sii wadaa war nimayow madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed oo maanta hadlay wuxuu yidhi sidii aan markii horeba ballan qaaday dowladda waxba kama sheegayo waxaana siyaasiyiinta mid xil hayay mid xil hayn ba ugu baaqayaa inay dowladnimada ka shaqeeyaan waxaa kale uu yidhi amnigii faraha ayuu ka baxay shabaabaa lala heshiinayaana waan maqlayaa shabaab dekeda muqdisho canshuur ka qaata qaab loola heshiiyey ma aqaane marka hore aan aragno dowlad shabaab la dagaalanta waraninta oka dara rafadi lankasto mas-uulnimaha mari weli shayba amniga faraha ka baxaya la teega ma jirayna aw shariif may kala niinsaani war sheekh shariif far uma haysiine wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu xamanayay inuu dawladda duminayo waana u tegay arrintaasna waan kala hadlay wuxuuna ii sheegay in ay been abuur tahay oo aysan waxba ka jirin gacantan xasan sheekh ka qabtay oo madaxweyne farmaajaan u geeyey waxaanan ku idhi xasan sheekh dawlad dumi maayee taladiisa dhegayso way ballameen ballantiina ilaa hadda farmaajaa lagala yahay waar guddoomiyihii hore ee baarlamaanka jawaari mayba erey kun iyo sagaal boqol afartan iyo shantii iyo waddankan ka dambayti wal xisbiye lileeyo marka reed ma intaas ka daray dadka inoo la bara waaye micnaha xisbiyada la sheegow war madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi hadda ka hor muddo soddon sano ku dhowaada ayaa keligii talis waddankan haystay ilaa haddana waxaan ka soo kaban la'nahay dhibaatadiisii maantana waxaa ii muuqata in halkiina lagu celi rabo marka waxaan ka digayaa inaan arrintaasi dib dambe u dhicin oo aan lagu riyoon war aana hele boqol qof oo tooba taliyaas ama dheeranin taliifaten lanko shaleysin oo talimaynan diidinsin dalka aryaadaha wasiirka maaliyadda bayle wuxuu yidhi imf waa ku qanacday sidaan uga soo baxnay sharuudaha deyn cafinta warwalla weynay markaa idinkuna ma ku qanacdeen warnimiyo umaysiin warsaday walna deebiayo deenti lahagaadii lileeyi ma aragne deenta ay lahangaadi war waxaa la yidhi mirig naylihii jalisayoo idaha nuugaysa naflahaaradana naaxdayoo nuuxsan kari weydey iyo weyla noogaan arkaayoo nasiib daran caano maxaadan uga lisan war xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka oo haysta dhalashada ingiriiska safiirkooday muqdisho kula kulmeen war xildhibaanada ingiriiska ka jiri ma aha war ma xildhibaana ingiriis aydin maamula war waxaa la yidhi ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacaya war nimayow madaxda maamul goboleedyada ee nairobi joogay waxay la kulmeen safiirkii gaabnaha ee maraykanka haballa kulmee ma xume meeqa meeqa doolaro u qaybsahe horta nimayow maraykanku nagama uusan xishoon asagoo madaxdeena dhirirkooda og markuu gaabow noo soo magacaabay war aaneel walba ma oshiidi umuditaladu waytu wal antaliya waleeri aryaadaha baarlamaanka waxaa ka hadlaysan xildhibaano cusubaaba beriga baydhabo uga soo biiray war maanta ka hor manaan u baxday kulanka golaha shacabka waradhaha waxaa la yidhi shacabkii magaalada marka dhibaataa haysata shabaabna dhinacuu ka go'doomiyaa la yidhi dhinacna dawladdaa ka go'doomisay war shacabkaada sheegaas hooba shabaab iyo dawladda marka fadaayaan hambinaayde marka maamuleena warmada waxaa la yidhi jacayl four bonty five haddaan lagu qaybsanayn xisbina lagu soo dhisayn isteed goboleed miyay lamaana iscaashaqaa xiriir ku samayn karaan yartaan u dabaaldegoon hilowga ku doortayay taageerada ha iska lumin dastuurkii guurka iyo muddadii laynoo qabsiyo maandaydkii qoysasko hortaa lagu kala tegiyo xeer hoosaadkana ha jebin war guurkiiniina ma four point five buu noqday war maamul iyo jacayl maxaa iska quseeya jira siyaasadaa qabtaa war kenya may hamiin iyo maalan kuundiri aysan dad lahawka haaye ciidamada danab oo soomaaliya lahanta u bari aryaa danab maahina waa dayuuradaha maraykanka waxa bari duqeeyaa la yidhi daroona la yidhaha mataqaanina laga tagta war dayuuradihiina maahine horta lagu kala kaxaynayo meesha
aad bay maadsanyihiin saaxibada xubinta kale maan kusoo dhawaad heesta bilga barnaamijka idin balaqaado siyaasadii mabemba masirya khiyama masaqira jalinba dadbursiya ma exba siyaasadii mabemba masiryo khiyama masaqira jalinba dadbursiya ma exba bulshada saboolka ka aruurta sahayba masugaana maaniyo tacabiya durbaanba durbaanba ma bulshada saboolka ka aruurta sahayba masugaana maaniyo tacabiya durbaanba markii lagu saluugana saldanada saldanada ku dirirba masalan kafuulba markii lagu saluugana saldanada saldanada ku dirirba kaago sagaal qaday masibraar ka dhaansa macansidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa dadkaago sagaal qaday masibraar ka dhaansa macansidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa ma sidaad doonta yeelba ma sinaan sadiido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba ma sidaad doonta yeelba ma sinaan sadiido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba
heestaas abaad maqlaysaan waxaa gabagabaadka barnaamijka waxa uu soo saaray inala socodsiinaya anigu xasan cumar raxmed raxim saxeefa barnaamijka ii farsameynayay tan intaan barnaamijkan dib dab u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dulsaar baa Ma toban iyo sideed gobol. Heesoodima u yeelo mid bacalan dulsaar baa. Sokeeye dhalashada inti qura ka wada yimi si kala fogeeba masokeeya dhalashada inti qura ka wada yimi si kala fogeeba siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay
maya maya sida siyaasadii sida maahan si kaloo ka duwan weye maya maya sida maahan siyaasadii sida maahan si kaloo ka duwan weye hata tahay mid uu duntay inkastoo tuwana weye hata tahay mid uu duntay inkastoo tuwana weye nabadoo la suga weye sinan iyo garsoor weye dabalnimo la diri weye nabadoo la suga weye sinan iyo garsoor weye dabalnimo la diri weye dhaqalaasarkoo weye وشط حصاني وي سرعي وعسو صاركا سوق عرضو وي وي نغرات القوي وشط حصاني وي سرعي وعسو صاركا سوق عرضو وي tunqabiilka duruugu weye safiixuma ka noqow weye soomaalida mideeye weeye samafaleya weeye samafaleya weeye weeye qabiilka duruuh weeye safixoo ka noqo weeye soomaalida mideeye weeye samafaleya weeye samafaleya weeye weeye tamiriyadu qaaweye sharcigaa ku socowe rebeedaya weye aqoon sare uqaalweye tamiriyadu qaaweye sharcigaa ku socowe dedeedaya weye aqoon sare uqaad weye siyaasadi sidaa weye siyaasadi sidaa weye siyaasadi sidaa weye siyaasadi sidaa weye